kadib markii uu barbaro ku noqday guusha gobolka iowa guulna ka keenay new hampshire iyo nevada senator berni sanders ayaa ku baaqaya midnimada xisbiga
haddii aan weli jirro ma ka adkaan doono trump oo keliya ee waxaan beddeli doonaa dalkan oo aan abuuri karro dowlad iyo dhaqaale oo u shaqeeya dhammaanteen oo aan u shaqaynayn taajiriinta lacagta ku bixiyo ololaha waad mahadsantihiin goobaha codaynta ergooyinka dimuqraadiyiinta ayaa muujinaya qofka ay doonayaan jo biden ayaa inkasta oo uu noqday musharaxa kaalinta labaad galay haddana waxa uu muujinayaa kalsooni
waad la socotaan in warbaahintu ay diyaar u yihiin inay dadka qaar ku tilmaamaan kuwo ololahoodu uu idlaaday laakiin waxaan leeyahay waa nool nahay waana soo noqonnay waana guulaysan doonnaa kaalinta saddexaad waxaa galay duqii hore ee magaalada south ben ee gobolka indiana bete bodegeg waxaana uu hambalyo u diray sanders laakiin waxa uu dhaleeceeyey siyaasadaha garabka bidix ee fog senator sanders believes in an inflexible ideological revolution that leaves out most senator sanders Democrats, waxa uu aaminsan Americans.
yahay kacaan ku salaysan ideoloojiyado adag taasi oo aysan la qabin inta badan xisbiga dimuqraadiga iskabaddaa inta badan shacabka maraykanka senator elizabeth warren ayaa ku dhammaysatay kaalinta afraad codbixiyaal badan ayaa beddelay qofka ay codkooda siinayaan intii ay howlaha codaynta ergadu socotay sida kuwa duuqooda hore uu ahaa elizabeth warren kadibna codkooda u wareejiyey sanders waatan kimberly carr We really need a woman president someday. I think she's super qualified. I'd be so proud.
waxaan u baahanahay haweenay madaxweyne ah waxaan aaminsanahay waa mid ay si aad ah ugu qalanto waxaan ku faani karaa inay noqoto madaxweynahayga laakiin waa inaan dhabta ka hadalnaa fiiri safkaas waxaa jooga shan iyo toddobaatan qof fiiri safkeennan waxaan nahay keliya shan qof marka waa inaad raacdaa senator amy colobajar iyo ganacsada tom stayer ayaa helay natiijo aad u hoosaysa dimuqraadiyiinta dhexdhexaadka ah ayaa dhaleeceeya sanders hase ahaatee wuxuu caddeeyey taageeradiisa gobolka nevada oo ay ku nool yihiin bulsho kala quumiyada ah halkaasi oo shantii codbixiyaba midkood uu yahay bulshada hisbanig ama laatiino loo yaqaano waxa uu wajihi doonaa caqabado codaynta gobolka south carolina ee dhacaysa sabtida soo socota iyo weliba afar iyo toban gobol oo codayntoodu ay dhici doonto saddexda bisha marj maalinta loo yaqaano super tuesday